أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu ibraahim ah suuratu ibraahim waa suura makiya qur-aankii makiga ahaa ee qabla alhijra soo degay ayay ka mid tahay jumhuuru ahlilcilmi sidaasay u badan yihiin ilaa culimada qaar waxay ka reebaan laba aayadood alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufraa ilaa qowlihi laga gaaro faina masiirakum ila annaar waxay ku magacaaban tahay suuradda suuratu ibraahim nabiyullaahi ibraahim qisadiisayna ku jirtaa waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aaminan wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam halkaas ayaa marka suuradda ibraahim loogaga magac daray sida qur-aanka makiga uu ka hadlana suuradda maxaawirta ay ka hadlayso waxay u badan tahay arkaanuliimaanka yacnii jiritaanka rabbi cibaadada inuu isaga keliya leeyahay qudrada ilaahay subxaanahu watacaala bacdiga iyo isa soo saaridda waxyaabaha nubuwaadka nubuwaadka oo alimaan alimaanu birusul iyo waxyaabahaasay marka suuradda aada uga hadlaysaa iimaanka iyo kufriga ayaa lagu ayaa nala kala barayaa oo yacnii tusaalaha kufriga uu leeyahay iyo tusaalaha iimaanka uu leeyahay iyo waxyaabaha dhan baa ku jiro marka allah subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay bismi illaahi اraxmaani اraxiim alif laam ra haadaakani kitaabun kitaab waaye kitaabka oo anzalnaa aanu soo dejinnay hu isaga ilayka adiga xaggaaga aan usoo dejinnay litukhrija si aad uga bixisid annaasa dadka min adulumaati mugdiyaalka aada uga bixisid ila nuuri iftiinka intii kaana aada u bixisid biidni rabbihim xaal aad ku dheehan tahay rabbiga amarkiisa adoo ku dheehan ilaa siraatin jid intii ka ah inaad u bixisid jid ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiska jidkiisa intii ka ah aada u bixisid alxamiidi almaxmuudi allihii la mahadinayay jidkiisa aa u bixisid allaahi macbuudka xaqa lagu caabuda jidkiisa aada u bixisid alladii allaha oo lahu ou u sugnaaday isaga un keliya ou u sugnaaday maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaadayba waweylun waadi naareed lilkaafiriin ou u sugnaaday gaalada ayuu u sugnaaday min cadaabin weylkaas oo ama halaagaas oo min cadaabin cadaab xaggiis ka ahaaday cadaabka oo shadiidin aada u adag suuradda marka waxay ku bilaabatay alif laam ra sidii suuradihii ka soo horreeyey qaarkood ay ku bilaabanayeenba alif laam rana ayuu waa ka soo hadalnay xuruuftaas muqaacada ah waxay tilmaamay icjaaska qur-aanka inta badanna waxaa la daba dhigaa tilmaan kitaabka uu leeyahay qur-aanka iyo marka allah wuxuu leeyahay kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab waaye kitaabka oo anzalnaa aan soo dejinnay hu isaga ilayka adiga xaggaaga aan usoo dejinnay waa kitaab aan adiga xaggaaga usoo dejinnay litukhrija annaasa dadka saad uga saarto ood uga bixisid yacnii wuxuu nebiga uga bixinaa dadka waxay tahay xaqii baatilkiiba u kala cadaynayaa xaqiibuu ugu yeerayaa baatilkiibuu uga digaa sidaas waay siduu uga saarayo amaa waafajinta iyo in qalbigii la geliyo iyo ilaahay baa taas iska leh kitaabkaa baanu kugu soo xaggaagaan usoo dejinnay litukhrija annaasa dadka sidaad uga bixisid min adulumaati mugdiyaalka aada uga bixisid oo shirkiga mugdigiisa iyo bidcada mugdigeeda iyo macaasidii iyo waxyaabaha ila nnuuri aada ugu bixisid iftiinka xaggiisa aa ugu saartid oo dadkii aada ugu bixisid biidni rabbihim multabisan xaal aada ku dheehan tahay adoo ku dheehan biidni rabbihim rabbiga amarkiisa adoo ku dheehan marka biidni rabbihim waa la xaalaynayaa multabisan waxaana laga xaalaynayaa litukhrija faacilkeeda litukhrija anta waay marka markaad aada ka saaraysid mugdiyaalkood iftiinka u saarayso xaala multabisan xaala kownika multabisan aad tahay mid ku dheehan biidni rabbihim rabbigood idinkiisa mid ku dheehan adoo ah amase waxaa laga bixin karaa annaasada lafteeda dadkii baad mugdiyaalka ka bixinaysaa iftiinkaad u bixinaysaa multabisiina biidni rabbihim ayagoo ilaahay idinkiisa ku dheehan ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa labadaa marka waxaa kaloo bannaan in litukhrija la ysaga tacallujiyo oo marka ay noqdo biidni rabbihim rabbigood idinkiisa aada ugaga saarto oo markaad ka saaraysa rabbi idinkiisa aada ugu saaraysaa mugdiga aada uga bixinaysaa ad iftiinka ugu bixinaysaa ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiska jidkiisa intii kaana aada u bixiso alxamiidi almaxmuudi ee la mahadinayay marka ilaa siraadi alcasiizi ila nuuridaasay ayaa laga bedelan litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuuri min aldulumaati ilaa siraadi alcasiizi alxamiidi allaha casiiskaee qaalibkii addoommadiisa ka adag alxamiidi almaxmuudi la mahadiyo jidkiisa allahi aladii lahu maa fi samaawaati xarafkan marka laba qira oo mutawaatira ku jirta oo yacquub almadani alxadrami iyo naafic iyo ibnu caamir naafic ibnu caamir oo sabcada ka mida iyo yacquub oo casharada ku jiro iyagu waxay akhriyeen allaahu waa godeen xarafkan haddii allahu marka la akriyo allahu waa mubtada aladii lahu maa fi samaawaatiina waa lagu khabraa waa khabarkii quraa'da badankoodse waxay akhriyeen allaahi aladii lahu maa fi samaawaati marka allaahi haddii la akriyo haada la hoos dhigana icraabteeda marka waa dhowr wej baa ku jiri jirto in bedel laga dhigo alcasiizi alxamiidi laga bedelo marka ilaa siraadi alcasiizi inaad u bixiso allaha casiiska jidkiisa alxamiidi almaxmuudi la mahadiyo allaahi allah jidkiisa inaad u bixiso bedelkii marka waa kaasa waxaa kaloo bannaan cadfu bayaan in laga dhigo likownihi ujriya mujra alasmaa'i alaclaam maadaama allah hadda asmaada aclaamta sidoodoo kale yacni loo dareeriyey ayaa marka waxaa iska bannaan marka in laga dhigo cadfu bayaan oo markaas cadfu bayaan markaad ka dhigaysana wuxuu noqonayaa tarkiibka ilaa siraadi alcasiizi alxamiidi allaahi ah ayb allaahi ah waxaa kaloo la yidhi allaahi waaba mawsuuf alcasiizi alxamiidi baana sifadii ah sifadii baa marka mawsuufkeedii ka soo hormartay oo waxay ka dhigan tahay ilaa siraadi illaahi ilaahi allah subxaanahu watacaala jidkiisa intii kaa inaad u bixiso dadkii allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa allihii alxamiidi almaxmuudi la mahadinayay waana iska bannaan tahay marka de sifadii marka iyo nactigu hor ou gadaal ma nactigu inuu horay hore maro mancuudka uu dib maro laakiin siyaalka hore waxaa ka fiican bedelka ama cadfu bayaanka allaahi ilaa sira allaahi ilaahay jidkiisa intii kaa inaad u bixiso alladii allihii oo lahu isaga uu u sugnaaday mulku maa fi samaawaati samaawaad waxa ku sugan dhexdooda iyo maa fi lardi dhulka korkiisa ama dhexdiisa waxa ku sugan allaha iska leh ayb yani ilaahay inuu waxaa lagu tusayaa marka allihii cir iyo dhul lahaa marka lagu yidhaahdo yacni allahaas weyn ee dhulkan iyo aan ku dhaqmayno cirkan yacni naga sarreeyo oo yacni roobka iyo qoraxdii iyo dayixii iyo wax badan oo nolosheenna ka mida aan yacni ka helayno oo ku taagan yahay allihii iska lahay waddadiisa waayo waxa ay laysugu yeerayeen yani allihii cirkaa iyo dhulkaa iyo iska lahaa mulkigiisu sidaa u weynaa weeyaan waxaa jidkiisa rususha idinkugu yeerayaane wax kale ma aha waayo haddii lagu axadka lagugu yeeraayo lagu lagugu baraarujiyo cadamadiisa iyo weynaantiisa iyo xaq inuu u leeyahay isaga jidkiisa in markaa yacni la iskugu yeero markaa taa fahamtid marka waxaa kuu fududaanaya inaad raacdo dariiqaas nacam ee maaha waxa lagugu yeerayo bani aadan adigoo kale ah iyo ee inaad addoon u noqoto iyo lagugu yeeri maayo allaha adiga ku abuuray ku arrimahaaga maamulaya inaad addoon u ahaato waay wax lagugu yeerayo nacam waweylun cadaab lilkaafiriinu u sugnaaday ayb marka waweylun waa nakiro waa hadda mubtadaa laga dhigay macna ducaa ay wadataa cadaab ha u sugnaaday ka dhigan tahay marka musawiqu waa ducada waweylun cadaab lilkaafiriina gaaladiibuu u sugnaaday cadaabka oo min yacni halaaga oo min cadaabin cadaab xaggii ka ahaaday cadaabka oo shadiidin adag gaaladaa iska leh yani cadaab adag yani halaag ama weyl cadaab adag xaggiisa ka ahaaday aa lilkaafiriina u sugnaaday gaaladii marka u sugnaaday aladiina yastaxibuuna alxayaata اddunyaa cala alaakhira ayb aladiina kuwa yastaxibuuna dooranayaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati aakhiradii ka dooranayaan wayasuduuna celinayaan annaasa dadkana ka celinayaan can sabiili llaahi ilaahay jidkiisa kuwa ka celinaya dadka wayabquuna raadinayaan haa ilaahay jidkiisa ciwajan qallooc u raadinayo ay icwijaajan qallooc u raadinayo ulaa'ika kuwaadaas fii dalaalin baadi dhexdeeday ahaadeen baadida oo baciidin aada u fog ulaa'ika marka aladiinada khabarkeedii w aladiina yastaxibuuna alxayaata addunya cala alaakhirati hee ulaa'ika fii dalaalin baciidin w kuwaa baadi fog bay ku sugan yihiin tilmaanta marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala gaalada uu ka tilmaamayo iyo kuwa baadida ku sugan uu ka tilmaamayo tilmaan in aada loogu fiirsado u baahan waayo aada u cajiib badan alla wuxuu leeyahay aladiina kuwa yastaxibuuna dooranayaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati ka dooranayaan yastaxibuuna laba macnaa ku jirta oo in la tadmiiniyo macna aliithaar ay aladiina yu'hiruuna alxayaata addunyaa cala alaakhira adduunyaday aakhira ka dooranayaan sidaas darteed baa calaa lagu gudbiyey macnaha labaadna inay tahay yastaxibuuna bimacnaa yuxibuuna in laga macneeyo istafcala bimacnaa afcala oo markaa aladiina yuxibuuna alxayaata addunyaa kuwa nolosha adduunyada jeceloo cala alaakhirati ka jecel adduunyaday aada u jecel yihiin aakhiradayna ka jecel yihiin ayb labadaa macnaba marka waa labada tafsiiroo maahuurka lagu soo guuriyo oo kelmadduna ay keenayso ayb marka adduunyadii bay aakhiradii ka jeclaysteen mar hadday qofku markuu shay jeclaysto ee uu doorto oo uu shay kale ka doorto qofkaasi marka shaygaasu aada ugu qanacsan yahay ou doortay wax kale ma leh walidaalika alimaamu alqurdubi waxa uu yidhi wa kullu man aahara addunyaa wa zahratahaa qof walboo adduunyo iyo dhaldhalaalkeed doorto wastaxaba albaqaa'a fii naciimihaa cala alnaciimi fi laakhirati oo nicmada adduunyada inuu ku baaqi ahaada iska jeceloo midda aakhiro ka jecel wasadda can sabiilillaahi dadkana ilaahay jidkiisa ka leexiyey ay sarafa annaasa canhu dadkana ilaahay jidkiisa ka leexinayo wa huwa diinullaahi waayee jidka alleh la sheegaya waa diinka alleh alladii jaa-at bihi rusulu rusushu ay la timid fii qowli bni cabbaasin iyo wagayrihi fa huwa kaas daakhilu fii hadihi alaayati aayaddan uu soo gelayo qof kasta oo adduunyada aakhirada ka jeclaysto dadkana inay waddada alla raacaan oo diinka alla raacaan ka hor istaago si adduunyadiisa ay markaa ugu bulaasho oo adduunyo badan oo u helo darteed saa u yeelayo aayaddan uu soo gelaa buu yidhi waqad qaala sala allahu calayhi wasalama nebiguna wuxuu yidhi ina akwafa maa akhaafu calaa ummatii al-a'imatu اlmudiluun waxaan ummaddeyda ugu cabsi shaygan ugu cabsi badanahay ummaddeyda korkeeda al-a'imatu اlmudiluun waa dadka dadka dhumiyo kuwa dadka jidka u istaago dadka dhumiyo oo xaqa ka weeciyo ka dhumiyo waana wahuwa xadiidun saxiixun buu yihi wamaa akthara maa hum fii hadihi اlasmaan uu yihi alimaamu اlqurdubi alla badanaayuu yihi zamanadan waqtiga isaga uu joogay wuxuu leeyahay alla badanaa kuwa noocaas ayb maanta marka maxaad u malaynaya tiro intay ka qabayaan ayb aakhiradii bay adduunyadii ka doorteen waa tilmaan wayasuduuna an adduunyaday aakhiro ka doorteen wayasuduuna can sabiili llahi ilaahay jidkiisana dadkii raaci lahaa waa ka celinayaan dadkii iyo diintii bay ku kala dhex jiraan oo diinkii in la barta ma ogola lan lianna dadku marka diinta ay bartaan ama diintii barashadeedii lagu taageero ay wax fahmaan xaq iyo baatil ay kala gartaan waxaa dhacaysa marka dadkaasi de dad addoommo uma noqonayaan maslaxadooday qabsanayaan fasaadkii baa dhulka ku yaraanayo qofkaanina marka ma ogola adduunyada jeceloo wuxuu rabaa si tiisa u socoto horta diinba inaan la fahmin sababta marka ay dadka diintu ay ula colloobaan waa itibaacan liahwaa'ihim hawa raacid itibaacu lhawa waana cudur aada u daran waaye waxyaabaha marka ambiyada ilaahay loola colloobaye waxyaabaha dadka muslixiinta loola loola colloobo qofku waxyaabaha uu macnawiyaadkiisa maadiyaadkiisa ugu bixina in diinta ilaahay uu ka hortago wax kale ha u malayninin hawadiisa uu rabaa si uu u raaco leanna hawadiisa yaa hortaagan diinullaahi baa hortaagan leanna ilaahay diinkiisu dadka ahwaa'dooda ma qancinayo isaga tubta toosanoo dadka ku hanuunina dadkuna waxaa la ogyahay haddii hawadooda la raaco siday rabaan loo raaco dadka isku ahwaa maaha adduunyadaba waa fasaadaya marka dadkan adiga hal hawo ma laha kulligood ninba waxba u jecel yahay haddaad tiraahdid marka sharciga hala waafajiyo dadka ahwaa'dooda meeshaa marka waxaa ka imaanayo ama ka dhalanayo adduunkiiba inuu fasaado walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu fii suurati lmu'minuun uu leeyahay walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaatu wاlardu waman fiihina haddii xaqu ou allaha xaqah hadduu iyaga ahwaa'dooda raaci lahay dadku waxay jecel yihiin sharcina ou uga dhigi lahay dadka waxa ay jecel yihiin dhuli cirba waa fasaadi lahay leanna isku hawo maaha dadka dadka ahwaa'dooda dadkii dadka u furay ahwaada oo yidhi sidaad doontaan u dhaqma sidaad doontaan yeela axkamayla oo maalin walba qaanuun bedelaad ku jira dadkan haddii hawadooda looga taga maxay noqonayaan xayawaan waa kasii hoos maraya ara-ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu afa anta takunu calayhi wakiila am taxsabu ana akharahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila haddaad rabto marka yacni inaad ogaatid oo daliil ku ogaatid hadda kuu muuqanaya adigana dadka maanta inay qaarkood xayawaanka inay ka hooseeyaan waxaad dareemaysaa shaydaan unbay raalli gelinayaan qof dhana waxaad arkaysaa kule warhaye adiga maxaa laguu qoraa maxaa tahay nin masanaag kee tahay waa ka waa ka fiirsanaa fiirsashaan ku jiraay uu leeyahay naam weli weli ma go-aansanin midkaan noqo lahaayuu leeyahay naam hadduu rabo mid uu hadda yahayo iska bedelaa berri waxaasoo dhan marka waa ahwaa diin ma lagu dhisi karaa waxaas marka dadka ahwaa'dooda waxa diinka ka hor keenaayo waa ahwaa'dooda inay fushay rabaan walidaalika ambiyada ilaahay intaan loo waxyoonin ka hor waa la jeclaa jiray waxyiga markuu u yimaadose dadkii waxay noqonayaan labo kuwa waa nacayaan ambiyada ilaahay magacyo xunay ku sheegayaan sababta waa maxay maal may ka qaateen dhulkoodii may ka xoogeen naftoodii may ugu imaadeen maya ahwaa'dooday ka hor imaadeen bani aadamka hawadiisa waxuu ka jecel yahay male wax uu ka jecel yahay hawadiisa waa yaryihiin hadduusan diin isku xakamaynaynin walidaalika fii suurati huud waxaan ku soo marnay nebiyullaahi saalix maxay yidhaahdeen qoomkiisa qaaluu yaa saalixu waxay yidhaahdeen qad kunta fiina marjuwan qabla haada hadda ka hor intaada waxaan la imaanin nin fiican oo la rajaynayaad ahayd oo rajo laga qaba markaad waxaan la timid laakiin eber bis ilaa markii dambe inay dilaan ay gaaraan oo ay yidhaahdeen qaaluu taqaasamuu billaahi lanubayitanahu waahlahu uma lanaquulanna liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahlihi wa innaa lasaadiquun habeen aan dilnay ku tashteen dadkiisana aan ku dhahno ma arkin annaga meel lagu dilayna ma ogeyn aan dhahno marka in nebi ilaahay ay dilaan maxaa u keenayana markii horena ay lahaayeen nin caqligiisa iyo rasaanadiisa iyo loo rajo wey weyn yahaad ahayd markaan dambe maxaa isbedela xaqoo la yimid intaasa isbedeshay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay dhihi jireen kufaaru quraysh fii suurati yunis aan iyadana kusoo marnay waxay dhihi jireen iiti biqur'aanin hayri haadaa aw badilhu waa ku raacaynaa qur-aan aan kan ahayn la imaam qur-aan aan towxiid sheegaynin qur-aan aan annaga naga hadlaynin aalihadeenna aan wax ka sheegaynin haddaan la timaado waa ku raacaynaa almushkila marka dadka ahwaa'dooda ahwaa'da dadkana lama dherji karo ayb qofkii marka yacni nin walbaana heer uu ka jooga qofaa marka hore sidaad ugu fiican tahay bidca uu ku jira markaad ka taabato waa ka waa kaca isaga dhan banaan waa kacayaa waa qaylo dhaaminayaa meel aad ka gasho ma helaysid maam bacd innaas marka aada yacnii war waxaan aad ku jirto waa qalad iska dhaaf sharciga yacni kuma bannaana markaad tiraa cadowga adduunkau kaa dhigana naam limaada lianna wuxuu rabaad ka soo gashay laakiin yani inaad hawadaada camal gelisid oo iyada iska daba gasho adduun xun iyo aakhiro xun unbaad ka dheefaysaa laakiin adiga waxaa kuu fiican mar walba qofka runta kuu sheegayo duma-niina iyo xasiloonina aad ka helaysaa wixii markaas yacni lagu faro un inaad marka xaq ah inaad un u hoggaansantid muhiimaddu marka taas aladiina kuwa yastaxibuuna dooranayaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd cala alaakhirati ka dooranayaan aakhirada wayasuduuna ka leexinayaan annaasa dadkii can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuwa ka leexinayo wayabquuna dalbaya oo raadinaya haa ilaahay jidkiisa sabiilku yudakar wayuanah yudakar wayu'anah wayabquuna dalbayaan haa ilaahay jidkiisa ka dalbayo ka raadinaya ciwajan qalooc laba macnaa meeshaa ku jiro dariiqi allay qallooc ka raadinayaan macnaha weji ay ku duraan ayay ka raadinayaan qur-aankay maanta dhan fiirfiirinayaan diintii shareecadii bay fiirinayaan qalloocay isku dayayaan inay ka helaan ee qallooc ma laga helaa maya alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja wax qallooca ilaahay uma yeelin kitaabkiisa mana laga soo helayo macnaha labaad waxa ay tahay qurdubi baa ishaarayo yطلبوna lahaa زayغا وmayla لmuwaafaqaةi أhwaaئihim وaqaضاءi xaajaaتihim وأغراadihim waxay u raadinayaan marka qalooc iyo iilasho hawadooda waafaqsan yani macnuhu marka waxuu ya aayaddiia macno hawadooday waafajinayaan see hawadooda ay ku waafajinayaan siday doonaanay u fasiranayaan markaas si marka iyaga ahwaa'dooda aayaddaani ay u waafaqdo siday iyagu doonaanay u fasiranayaan qallooca marka meeshaas ka imaanaya qalloocaas marka ayay haw hawadooda waafaqsanay rabaan marka ayb ilaa maanta waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a acdaa'dii islaamka dadkii aan qur-aankanba rumaysnayn yaa qur-aanka siday u fasiraana la rabaa in loo fasiro ninkaan maba rumaysnaba qur-aanka cadow buu qur-aanka ku yahay haddana maca daalika isaga sida ou rabo in loo loogu fasiro qur-aanka soo mushkilo maanta taagan marka maaha dad badan oo waxaad arkaysaa dadyow ka mida muslimiinta oo diinta sheeg sheego oo waxaad arkaysaa aayadda iyo xadiidka nebiga iyo hab waafaqaaya gaaladaas bis un u wado maanta haddii wax kasto yani shirkigii baa xataa hadday rabaan ay waafajinayaan waxay waafajinayaan yacni calmanadii iyo ilxaadkii iyo wixii diinka baxa ahaa ayay waxay waafajinayaan aayado qur-aan ama xadiid nebi bay rabaan inay waafajiyaan ulaa-ika kuwaadaas fii dalaalin baadi dhexdeed ayay ayay ku sugan yihiin baadida oo baciidin aada u fog wmaa arsalnaa min rasuuli ilaa bilisaani qowmih wamaa arsalnaa ma dirin ma aanaan dirin min rasuulin ay rasuulan ma aanaan dirin rasuul ilaa bilisaani qowmihi ilaa mutakaliman xaal uu yahay mid ku hadlaayo bilisaani qowmihi ku ku hadlaya xaal uu yahay qowmkiisa luqadooda mid ku hadlaya isagoo ah un baan dirnay liyubayina si uu ugu caddeeyo lahum qowmkii si uu ugu caddeeyo fayudilu llaahu ilaahay waa dhuminayaa man buu dhuminayaa yashaau uu doonayo wayahdii waa waa hanuuninayaa man axadkii yashaau ay yashaauhu uu doonayo wa huwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan xikmad badan wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin ay rasuulan ma aanaan dirin min tusila waayo macnaha zaa'ida xagga icraabta iyado laakiin macnaheeda macna tawkiid baa ku jira wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin ay rasuulan ma aanaan dirin rasuul ilaa bilisaani qowmihi ilaa mutakaliman xaal uu yahay baan dirnay bilisaani qowmihi mid ku hadlaayo qowmkiisii loo diray luqadooda lisaan bimacna luqa maxaa sidaa loogu dirayna liyubayina inuu ugu caddeeyo si uu ugu caddeeyo lahum iyaga ile qur-aanka iyo kutubta ilaahay waxaa laga rabaa dadku inay fahmaan waayo macnaha dhabta marka si ay u fahmaan nebi marka la diraayo qoomkiisa luqadoodaa lagu soo diraa say u fahmaanaa laga rabaa meeshaan marka dadka qaar ayaa aayaddan qabsado waxay u qabsadaan risaalada nebiga sal ll l slama waxay yidhaahdaan waxay khaas ku tahay carabta waayo luqadii carabtaa lala soo diray qoomkiisuna waa carab iyo quraysh marka waa rasuulun ilayhim bay dhaheen iyaga unbis baa loo soo diray nasaarada iyo yahuuddana waxay yidhaahdeen annagana looma soo dirin aayaddaanaana deliil u ah bay dhaheen aduu niqaash dheer ka gadaale macnaha siyaalo badan baa loogu jawaabo ibnu taymiya kitaabkiisa aljawaab asaxiix liman bedela diina almasiixa u aada ugu jawaabaa arrimahaane middan laakiin annagu ka qabsanaynaa waxay tahay aayadda macnaheedu ilaahay ma dhihin rasuul ma ana wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa ilaa ilaa qowmihi ma aayaddu saas ma aha rasuul ma aanaan dirin ilaa qowmkiisaan u dirnay aayaddu ma aha rasuul ma aanaan dirin qowmkiisa luqadoodaan laakiin la dirnay bis intaas waa ciddii loo diray lagama hadlin hadda aayaddan ma sheegeysa rasuulkii ila yacni rasuulku cidda uu ku socdo halkan laguma sheegin keliya halkan waxaa lagu xusay waxay tahay luqadda bis uu ku hadlaayo luqatu qowmihi baa lala soo diraa marka luqatu qowmihi baa lala soo diraa cid kale looma soo dirin maa laga fahmaa ma laga fahmayo saas darteed buu hadalkan dheer marka uu yidhi muhimna ay tahay inaan soo qaadanno wuxuu yidhi shaykhulislaam isagoo ka jawaabayo kitaabkana asalkiisa aljawaabu saxiixa wuxuu ku saabsanaa su-aalo qubrus uga yimid nin nasraani oo baadari ah qubrus joogay baa wuxuu soo qoray kitaab uu qoray uu leeyahay nasaaradu waa xaq qur-aankaana sheegaayo nebi moxamedna annaga noolama soo dirin uu leeyahay kitaab noocaasuu soo qoray ibnu teymiya marka kitaabkiibuu arkay oo loo keenay wuxuu bilaabay marka inuu u jawaabo kitaab ilaa shan mujallad ah ugu jawaabay oo kutubta dhaxalgalka ah ee islaamkana ka mida aljawaab asaxiix liman bedela diina almasiix ayuuayuu ku magacaabay marka waxaana muqadamadiisa uu kitaabkaa ku tilmaamay min asbaabi duhuuri اddiin diintu inay muuqato oo ay sareyso oo ay markaa yacnii macaalimteedu ay muuqdaan asbaabteeda waxaa ka mid ah in la mucaarado marka la mucaarado mucaarad kan mucaaraday waa loo jawaabaa meeshaas waxaa ka soo baxaya cilmi iyo xaqnimada diinta ka kalena waxaa ka soo baxaya baatilkiisa haddaan la mucaaradi lahayn ambiyada ilaahay waxyaabaha ambiyada ilaahay ilaahay kusoo saaray diintooda ku muuqatay waxaa ka mid a mucaaradadii la mucaaradayo walidaalika ilaahay wuxuu yihi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuraa marka waxaan markay shubuhaadka ay soo firdhiyaan oo ay soo daadiyaan dad baa ilaahay diintiisa usoo saaraa oo diinta fahmay waa kala shaandhaynayaan dadkii bay xaqa u caddaynayaan marka qofku inuu dhibsado maaha diintan marka waa uwaa ilaahay yacni ilaahay subxaanahu watacaala asbaabta uu ku muujiyo oo ugu gargaaraba waxaa ka mida dad mucaarado in loo yeelo kuwaasaa nasiib xun kuwa diinka ku baaqi noqdoo difaaco ayaa khayr iyo wanaag marka helaya ayb waqtigan hadda aan joognana de waa afkaaro fara badan ayaa iska ordaayo wareegaayo afkaarahaas marka waxay u baahan tahay de bilati hiya axsan iyo bilcilmi naafic in lagu lagu radiyo nacam ayb marka wuxuu yidhi ibnu teymiya meeshaa lam yaqul ilaahay ma dhihin wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa ilaa qowmihi ma dhihin laakin lam yursilhu ilaa bilisaani qowmihi ilaahay rasuul ma dirin ilaa qoladiisa luqadeeduu la soo diray aladiina khaaabahum walan kuwa ugu horeyso oo dacwadu ku bilaabanayso oo nebigu uu dhex joogo luqaday ku hadlaanaa lala soo diraayo awalan kuwa ugu horeeya liyubayina liqowmihi marka hore si uu qowmkiisii ugu caddeeyo faidaa bayana liqowmihi maa araadahu markuu qowmkiisa u caddeeyo waxa ilaahay ka doonayo xasala bidalika almaqsuudu lahum walighayrihim maqsuudkii marka dacwada iyo risaalada kuwaasna waa u xasilay heyrkoodna waa u xasilay faina qowmahu maxaa yeele rasuulka qowmkiisa aladiina ballaga ilayhim awalan waa kuwa uu marka hore soo gaarsiiyey kuwa marka hore soo gaarsiiyey dheh yumkinuhum waxaa u suurogelaya ayaga laftooda an yuballiquu canhu nebiga inay kasii erge inay usii noqdaanay kasii gutaan xaggiisa allafda an yuballiquu canhu lafda wixii uu sheegay inay sii gudbiyaan wayumkinuhum waxaana suurtagal u ah an yanquluu canhu lmacnaa macnaha inay kaga wariyaan ay macnaha inay kaga gutaan oy ka naqliyaan intay markaa iyagu markay maadaama ay fahmeen oy dhuuxeen macnaha ku jira dacwada inay inta luqad kale bartaan dadkii kale ay gaarsiiyaan oo risaaladii ay tarjumaan macnaha ayb wayumkinuhum an yanquluu canhu lmacnaa liman laa yacrifu lugata qof aan luqadii aqoonin lagu soo dejiyey wayumkinu gayruhum ixtimaal saddexaadna wuxuu yahay wayumkinu gayruhum wayumkinu gayrahum an yatacallama minhum lisaanahu geyrkana kuwa kale oo aan luqadaa nebiga qoomkiisa luqadooda aan ku hadlin ayagu laftooda luqadaasay bara karaan soo maha way baran karaan fayacrifu muraadahu marka intou luqadii barto muraadkii aayadda yani wuxuu garanayaa rasuulka wixii dacwadiisii ay ahayd faalxujatu taquumu cala alkhalqi xujada marka dadkao dhan waa ku oogmaysaa wayaxsulu lahum اlhudaa hanuun ayaa u xasilaayo biman yanqulu can الrasuuli taaratan almacnaa wa taaratan allaf dadkii nebiga ka soo bartay ee ka soo maqlay ayaa macna ahaan ama lafdi ahaan ugu soo gudbinayo kuwaan dambe fahamsiinayo xujadii marka waa ku oogmaysaa walihaada sidaa darteed wuxuu yidhi yajuusu naqlu xadiidihi bilmacnaa in nebiga xadiidkiisa macna ahaan lagu wariyo lagu naqliyo waa banaa waa bannaan tahay wاlqur'aanu yajuuzu tarjamatuhu qur-aanka in la tarjumana waa bannaan tahay wاlqur'aanu yajuuzu tarjamatu macaaniihi waa bannaan tahay liman loo tarjumo laa yacrifu alcarabiyata carabiga aan aqoonin biitifaaqi اlculamaa'i ma isku khilaafsana culimada sidaasu marka khulaasada waxay tahay saddex wej aayaddu ma dhehayso nebi ilaahay ma soo dira ilaa qowmkiisa usoo diraa lama dhihin luqatu qowmihi uu kusoo diraa luqatu qowmihi maxaa loogu soo diraa kuwa ugu horeeya horta waa inay fahmaan oo risaaladaas ay ka dhargaan macnaheeda hadhow marka dadka kale oo luqadda aan ku hadlina say ugu gudbe saddex weji imaa inay ayagu kuwaas bartaan luqadan leanna dadku marka ay dheef arkaan ama wax fiican waa la bartaa luqadda lagu lagu gaarayo hadda maanta buugaagtan yacni luqadan hadda ingiriiska maxaa loo bartaa qofkii wax baranaayo culuum maadiya baranaa luqa ingiriisoo baranaa sooma si wixii lagu qoray luqadda ingiriiska oo intou u dhexgalo u fahmo oo markaa uu ugu dheefsado sacaadatu dunyaa waalaakhira waa ka weyntahay taas nacam marka dadyow badan baa carabigoo kale maalan waxay u baranayaan qur-aanka say u fahmaan oo aan asal ahaan luqadoodu carabiga ousan ahayn walidaalika dadkii ugu luqadda carabiga badnaaba in badan oo ka mida acaajimayba ahaayeen siiba weyhi baa ka mida nacam oo imaamu luqa noqday luqadan carabiga imaamkeeda noqday soo ma arkeysa waxaa kaley ku heli karaan kuwaas oo luqatu yacni qowmihi rasuulka qowmkiisa kuwa luqadooda ku hadla waxiga luqadooda uu kusoo degay ayaa iyaguna waxay baranayaan luqaad kale waa sii gudbinayaan marka markaas ay gudbinayaanna imaa lafdan bay u gudbinayaan wa imaa macnan ayay u gudbinayaan maantana qur-aanka ilaahay luqad aan lagu tarjamin waa yar tahayba nacam sow dadka hadda ma wada gaarayo qur-aanka iyagoo intay akhristaan tarjamada qur-aanka ama ingiriis ama faransiis ama turkiya ama bershian ama luqad aan loo tarjumin ma leh ilaahay baa fududeeyey taas marka muhiimku marka waxay tahay dadku inay wax fahmaan qur-aankii marka qofka xujaduna waxay ugu oogmaysaa bimujarad laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah haddii loo sharxo macnaheeda qof yaqaan uu si fiican ugu sharxo xujo waa ku oogmaysaa meeshaas marka ma laga qaadanayo in nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama risaaladiisu inay khaas ahayd oo carab ku gaar ahayd ma laga fahmayo bal luqadda unba aayaddan ay sheegtay meel kalena wuxuu ku yidhi huma yaxsulu اlbayaanu ligayrihim bitawasuط اlbayaani lahum ima bilugatihim wa lisaanihim wa ima bitarjamati lahum walam yatabayan liqowmihi ayb walam yubayin hahy marka walow lam walow lam yubayin liqowmihi awalan qowmkiisu haddii haddayna wax u caddaa lahayn marka hore lam yaxsul maqsuudu risaalati ma xasileen laa lahum walaa ligayrihim uma xasileen mar haddii qoomkiisii horta dad wax fahma la helo oo risaalada nuxurkeeda fahmay la helo dadkaas ayuu nebigu diri jiray aafaaqda u diri jiray iyagaana dadka kale u sharxi jiray oo gaarsiin jiray dadyowga kale laftoodana luqaadka kale waa bara jireen ayb shubhada marka jawaabkeedu waa kaas wamaa arsalnaa ma aanaan dirin min rasuulina i rasuulan rasuul ma aanaan dirin ilaa bilisaani qowmihi ilaa mutakaliman xaal ou yaku ku hadlaayo bilisaani qowmihi qowmkiisa luqadooda liyubayina sidaana maxaan u yeelnay liyubayina inuu u caddeeyo lahum iyaga markuu iyaga u caddeeyo keyrkoodna waa u caddaanaa wuxuuna ugu caddaanaa imaa in kuwan ay dacwadii sii gutaan oo kuwa kale luqadooda ugu tarjumaan ama kuwa kaleba ay luqadan wax ka bartaan oo sidaa marka ay wax u fahmaan fayudilu اllahu ilaahay waa dhuminayaa marka fayudilu llahu isti'naaf ikhbaari ah waa meeshan hadalkii hore kuma cadfana waayo ilaahay rusushiisa uma soo dirin in ilaahay dadka dhumiyo uma soo dirin marka hadalkan marka hadal warkii hore ka go-an waaye oo isti'naaf oo cusub waana macnihiisu istifhaam isti'naaf ikhbaari ah fayudilu llaahu alla waa dhuminayaa man buu dhuminayaa yashaau ey yashaauhu ou doonaayo wayahdii waa hanuuninayaa alle man buu hanuuninayaa yashaau ey yashaauhu ou doonaayo wa huwa alle alcasiizu alle addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina an akhrij qowmaka min aldulumaati ila annuur walaqad walowallaahi qad xaqiiqeeh arsalnaa waxaanu dirnay muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennii baan la dirnay an akhrij ay akhrij bixi qowmaka qoomkaaga bixi min aldulumaati mugdiyaalka ka bixi xaggooda ila nnuuri iftiinka u bixi shirkiga ka saaro iftiinka iimaanka u bixi wadakir waani hum iyaga waani biayaami illaahi dhacdooyinka alle waxyaabaha dhacaya adduunyada ka dhacaya alle uu maamulayo ama yacni maalmaha alle wax ku xusuusiyo ku waani ina fii daalika ama biayaamillaahi binicamillaahi ilaahay nicmooyinkiisa ku waani ina fii dalika kaagaas laayaatin baa ku sugan aayado calaamaad waxdaaniyada la tusayo likulli sabaarin mid walbo sabar badan bay ugu sugan tahay shakuurin shukrin badan risaaladii marka nebiyullaahi muusa buu alle si gaara uga hadlayaa aayaddaanu alle wuxuu leeyahay walaqad walowallaahi qad xaqiiqahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennaan la soo dirnay an akhrij antaani laba macnaa ku jira masderiye in laga dhigo tafsiiriyana waa laga dhigi karaa waxaana dhib yar in tafsiiriye laga dhigo taqdiir uma baahno walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina an akhrij ay akhrij bixi masderiyana waa laga dhigi karaayo markaa xaraf jar ayaad usoo qadaraysaa marka walaqad arsalnaa muusaa baan dirnay biaayaatinaa baan la dirnay an akhrij biikhraaji qowmikaan la dirnay qowmkaaga bixintii yacni bixintoodaan la dirnay ayb yacni muuse inaan qoomkiisii inuu bixiyo bixinta qoomkiisii uu bixinayaanu la dirnay min adulumaati uu ka bixiyo ila nuuri uu bixiyo markaa in ba la soo qadara biikhraaji qowmihi min adulumaati ila nuuri an akhrij ay akhrij bixi qowmaka qoomkaaga bixi baan ku dhahnay min aldulumaati mugdiyaalka ka bixi ila nuuri iftiinka u bixi wadakir waani hum iyaga waani biayaamillaahi ku waani meeshan marka biayaamillaahi maxaa laba macnaa ku jiro macna wuxuu leeyahy biayaamillaahi ay binicam illaahi nicmooyinkana waa lagu iطlaaqaa ama waa lagu sheegaa ayaam waa lagu sheegaa oo camr bnu kulhuum baa wuxuu yihi waayaamin lanaa girin طiwaalin acasayna almalka fiiha ana diina waayaamin badanaa lanaa nicmooyin annaga noo sugnaaday badanaa gurin طiwaalin oo iftiimayo dheer dheer waqti dheer aan haysanay casayna almalka ay casayna almelika boqorkii baan ku caasinay fiihaa maalmaha dhexdooda ana diina inaan caabudnoon aan adeecnaan boqorkii baan ku caasinay allah boqorka marka waa ayaamin lanaadaasuu ka rabaa nicmooyin annaga noo sugnaaday uu leeyahay meeshaa marka wadakirhum biأyaami اllaahi ay binicami اllaahi waa lagu macneeya marka macnaha labaadna waxa uu yahay ibnu cabaas iyo muqaatil iyo ibnu zaydna waa laga wariyey biayaami اllaahi ay waqaa'icuhu dhacdooyinka ilaahay adduunyada ka ridaayo dhacdooyinka dhacdooyinku marka maxay isugu jiraan dhib iyo dheefba waa leeyihiin kulli in lagu waano qaato ayb waqaa'icuhu wa niqmaatuhu iyo masaa'ibta fi lumami almaadiyati ummadihii hore ku dhacay in lagu waano qaato oo walidaalika waxaa la yidhaha wayuqaalu fulaanun hebel caalimun biayaami alcarab ninka hebel ay maalmaha carabta aada u yaqaanaa maxaa laga dhacdooyinka carabta oo aada u yaqaanaa ay waqaaicihaa wa xuruubihaa wa malaaximihaa ka yowmi diqaar wa yowmi alfijaar yani maalmihii carabtu ay aada u dagaalameen oo dhacdooyinka waaweyn ka dhexdhaceen nin aada u yaqaano waay yaa laga wadaa macnaha imaamu maaligna macnaha waa laga wariyey marka labada tafsiir marka muxuu noqonayaa ayaamta in lagu macneeyo imaa nicam keliya nicmooyinka alle wa imaa in lagu macneeyo dhacdooyinka oo nicmo dhib iyo dheefba isugu jirto waxa dhacaya ama dhibaatada murugta le iyo waxa aan murugta lahayne farxadda leh labadaba waa soo gelayaan meeshaas marka xadiid muslim oo wariyayaa jiro min xadiid ubay bni kacab oo qisadii markuu nebiga ka sheekeynaya muuse ee khadir waxaa ku jirtay annahu baynamaa muusa calayhi salaam fii qowmihi yudakiruhum biayaami اllaahi wa ayaamu اllaahi nacmaa'uhu wa balaa'uhu yeyhi marka maalmaha alle ee la sheegaayana waa nicmooyinkiisa iyo balaayada all nicmada iyo balaayada oo alle keenaya labadaas xadiidkan marka wuxuu caddaynaya oo xoojinayaa qoladii dambe tafsiirkooda oo in dhacdo laga dhiga macnaha dhacdooyin lagu macneeyo labadana laga dhigo musiibo iyo dhib iyo dheef labadaba ya dhib iyo dheef labadaba laga dhigo markaas ma meeshaas marka waxaa kaloo ku jiro majaaz baa ku jiro oo waxaa la idlaaqay darafkii shayga meesha ku jiraana laga hadlaa leanna dhacdada maxaa u weel ahna yoomkaa weel u ah soo maha yoomkiyaa la sheegay dhacdadii hadda laguma laguma qeexin marka waxaa weeyaan marka min idlaaqi اdarfi wa iraadati اlmadruuf shayga markaa meeshaas weelka ku dhex jiro yaa yaa loo jeedaa ayb qisadan marka aayaddan marka wadakirhum biayaami اllahi maxaan ka fahmaynaa marka macnaa aada u weynaa ku jiro macnaha ku jiraa waa maxay ahmiyatu cilmi اtaariikh taariikhda cilmigeeda iyo diiwaangelinteeda inay aada muhiim u tahay nacam walidaalika zamanadan la joogana ninka ardayga daalibucilmiga kama maarmo daalibucilmiga marka marka uu luqadii iyo xoogaa uu barbarto yacni fiqhigan iyo xadiidka iyo waxyaabahan aan baranayno dhan oo yacni waxyiga ku saabsan waxyaabaha waxyiga usii adeegaya waxaa ku jiro oo culumta muhimka ah culumta markaa ayaamu nnaas dadka maalmahooda in la barto waqaa'icda adduunyada ka dhacaysa iyo qofku inay u dabdisan tahay ou ogaado walidaalika alimaamu sakhaawi kitaab uu qoray la yidhaha aliclaanu biاtawbiikhi liman dama ahla taariikh dad waxaa jira culammada taariikhda qora iyo xoogaa eed dusha u saaray leanna taariikhdu ma ogtaha daday ka hadlaysaa hebel waa fiicnay hebel waa xumaay xoogaa marka dad baa waxay war dadkan waa xun yihiin yaa la dhihin waxba oo amaa dembi lagu galaa amay xan noqotaa iyo kuwa waxaas iska arkaa jiro marka kuwaasu aad marka kitaabka wuxuu u alifay arrintaa marka wax eeda inaysa lahayne taariikhdu cilmi fiican inay tahay taariikhduna maxay kuu sheegeen waxa dhacay iyo sida dhabta ah waxay ku qotomaan haddaadan adiga baraninna heyrkaabaa adiga ku baraya marka waa saan taagannahay hayrunaa ayaa wuxuuna barayaa waaqaa'icda iyo dhacdooyinka asagaa aad u haayo waa sharxayaa dhacdadiibuu ka sheekaynaa kadibna wuxuu ku darsanaa siduu u arka asaga intaas dambe marka adaa lagugu tacliiminaa war uma haysid adigana ayb marka walidaalika dadka ducaadda ah ama khudabka akrinaayo ama dadka wax u sheegaayo waxaa wanaagsan taariikhda inay wax ka fahmayan haddii kale mid been ka sheegaya taariikhda ayaad udhuldhacaysaa waad u dhuldhacaysaa walidaalika marka cilmigaa marka aada u muhiimaya mar haddii ilaahay leeyahy wadakirhum biayaami اllaah dhacdooyinka ilaahay ku waani mar haddii la waa inaan dhacdada taqaan marka innaga marka baabkaas marka xaal waxaan ka taagannahay daran ee waxa hadda maanta un aan joogno bis aan aan fahmnaa maantaan mid necban nahay midaan maanta jecel nahay berri markaan dhaafno dhowr sano kabacdi aan dhaafno kaas waaba ka baxaaba khadkeeni midkaas markaas jooga leen haddana la xarbinaynaa aan warkiisa ku jirnaa waxyaabaha marka foolxumada nagu riday ka mid taha nacam xataa dadka waaweyn ee maanta la dhihi karo dhacdooyin badanay usoo joogeen markay wax qiimeynayaan hebel hebelow ka fiican yahay bisay taagan yihiin hebel hebelow ka fiican yahay ama waa ka xun yahay waa xukun xagga iska dhig horta taariikhdii oo nadiif ah ka sheekay ummaddu caqligay leedahay iyagaa wax garanayaan markaas laakiin qof aan taariikhdiiba loo sheegin iyo wixii dhacay hebelaa hebel ka fiican wax macnaa u samayn maysa nacam wax macnaa ma u samaynaysa waxaa dhici karta markaa sodomeeye kun afartameeye kun dad ka kacay dhacdooyin waaweyn oo magaaladan ka dhacay inaynan hadda kal amsi daabir inay noo tahay shaladii tagtay bis oo laadiya war waxaas waa tageen naga dhaafaan le wixii ku dhintayna waa ku dhinteen naga daaya tan aad maanta ka qaylinaysana berri waxaad leedahay bilam kal amsi daabir aad ka dhigaysaa maxaa hadda marka aada u qaylinay marka shay walba marka in la qoro la dabdiyo cid walba ciddii fiican iyo ciddii xun ummaddan inay meel ugu qoran tahay waa muhiim culimadii islaamkana weligood waa samey jireen wadakirhum ku waani biayaami illaahi ilaahay dhacdooyinkiisa ku waani waxyaabaha dhulka ko uu ka ridayo maalmaha ku waani ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado likulli sabaarin bay ugu sugan tahay mid kastoo saba sabrid badan shakuurin shukrin badan meeshaan baa aayadda qeybta dambea qariino waxay u tahay xoojinaysaa macnihii labaad ee in laga wado dhacdooyinka nicmaa-uhaa wa balaa-uhaa nicmadeeda iyo balaayadeedaba waayo waxaa la sheegay likulli sabaarin shakuuraa la sheegay balaayadana waa lagu sabraa nicmadana waa lagu shukriyaa soo maha labadii waayo marka wadakirhum biayaami illaahi waxa laga wada waid qaala muusaa liqowmihi idkuruu nicmat allahi alaykum nicmat allaahi calaykum id anjaakum min aali fircawn wadkuruu xusa id waqti xusa qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi udkuruu xusuusta nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqtina uu dushiina ugu nicmeeyey anjaakum uu idinka koriyey min aali fircawna fircawn dadkiisa uu idinka koriyey ama fircawnba uu idinka koriyey uu idinka badbaadiyey yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiinaayeen suu'a alcadaabi cadaabkiisa xun ay idin dhadhansiinaayeen wayudabixuuna xaal ay gowracayeen abna'akum wiilashiina ay gowracaayeen wayastaxyuuna way ka tegaayeen nisaa'akum xaal ay haweenkiina ka tegaayeen wa fii daalikum kiinaas dhexdiisa balaa-u nicma idinkugu sugan nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun aada u weynin badan waaba bilaabay marka nebiyullaahi muusa markii la yidhi wadakirhum biayaami illaahi markiiba wuxuu xusuusinayaa tii fircawn dhacdadii fircown uu ku haayey iyo tasalludkii iyo dhibkii fircown uu reer bani israa'iil ku haayey war nicmadaa ilaahay idin arrintaa ilaahay idinka bixiyo xusuusnaada wadkuruu xusa id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi udkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti uu dushiina ku nicmeeyey marka id waxaa lagu tacallujin karaa nicmata bedelna waa laga dhigi karaa nicmadaba waa laga bedeli karaa wadkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey id waqti xusa anjaakum uu idinka kori waa bedelkii markaas id waqti anjaakum rabbi uu idinka badbaadiyey min aali fircawna reer fircawn uu idinka badbaadiyey yasuumuunakum xaalay idin dhadhansiinaayeen suu'a alcadaabi cadaabkiisa xun wayudabixuuna waxay gowracayeen abna'akum wiilashiina wayastaxyuuna ay ka tegaayeen nisaa'akum haweenkiina suuratu lbaqara aan kusoo marnay wa fii daalikum kiinaas dhexdiisana balaa-u nicmaa ku sugan nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan balaa-un ay nicmatun waa lagu macneeyaa balaa-un imtixaanna waa lagu fasiraa labadaba suuratu lbaqara waa kusoo marnay waid taadana rabbukum lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid wadkuruu xusa id waqti xusa ta'adana rabbukum rabbigiin uu ogeysiiyey lain shakartum lawallaahi in shakartum haddaad shukrisaan ood ilaahay u shukrisaan la'asiidannakum lawallaahi asiidannakum idiin kordhiye oo idiin kordhiye wala-in kafartum haddaad kufrisaan ood gaalowdaanna ina cadaabii cadaabkayga la shadiidun mid aada u daran way wadkur xus wadkuruu xusa id waqti ta'adana rabbukum rabbigiin ou ogeysiiyey ay aclama rabbukum rabbigiin ou ogeysiiyey idinkou idin ogeysiiyey muxuu idin ogeysiiyeyna lain shakartum lawallaahi in shakartum haddaad shukrisaan ood ilaahay u shukrisaan la'asiidannakum idiin kordhiye oo idiin kordhiye shukrigana asalkiisu ictiraafu nicma lisaaxibiha horta nicmada in saaxibkeeda aada u ictiraafto allihii ku siiyey muncimka ahaa inaad ictiraaftood qalbiga ka ictiraafto inaad sheeg sheegtood isaga ammaantiisa aad badiso wa amaa binicmati rabbika faxadid iyo midda saddexaad oo ah iyo midda saddexaad oo ah inaad rabbi ugu shukrisaan camal wanaagsan inaad la timaado sharcigiisa raacdaano wixii alla idinka reeba inaad ka fogaataan wuxuu idin amrayna aada fartoonaataan intaas marka shukrigu intaas macnihiisu saas waay wala-in kafartum haddaad kufrisaan ood gaalowdaan ina cadaabii cadaabkayga la shadiidun mid adag waay cadaabkaygu waa daranyahi o alla leeyahay imaamu dabari wuxuu yihi meeshaan wala-in kafartum ayuha alqowm dadow haddaad kufrisaan oad ku kufrisaan nicmat allahi ilaahay nicmadiisa fajaxadtumuuha aada diidaan bitarki shukrihi calayha saad ku diideysaana shukrigiisaad ka tegaysaan bitarki shukrihi calayha iyo wa khilaafihi fii amrihi wa nahyihi amarka iyo nahyiga inaad ku khilaaftaan wa rukuubikum macaasiihi macaasida alle inaad kortaan intaasba nicmadii oo lagu kufranaa waa ogow ilaahay waa kuu nicmeeyey amarkiisaad ka tagtay waa kuu nicmeeyey wuxuu kaa reebaad ku dhacday waa kuu nicmeeyey macaasidiisaad kortay waas oo dhan marka yacni sidaas haddaad ugu kufrisaan nicmada alleh ina cadaabii la shadiid marka aayadda kufriga marka kufri akbarana waa noqon karaa oo dadkan kuwan ilaahayba diidanee gaalada ah waxaa kaloo noqon karaa kufru nicma qofkii oo muslima haddii uu ilaahay nicmadiisa uu u isticmaalayo meel qaldan oo amarkii iyo nahyigii alle siday ahaayeen uunan u socodsiineynin u fulineynin qofkaa nicmada alle waa ku gaaloobay waa ku kufriyey waa diiday diintaba yousan ka bixine ayb marka qofku inuu isjiro wa qaala muusaa in takfuruu antum waman fi اlardi jamiica faina allaha laganiyun xamiid wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaad kufrisaan ood nicmada alle ku gaalowdaan antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal ay yihiin dhammaantood fa ina allaha alle laganiyun mid addoommadiisa ka deeqtoon waa ka maarmo xamiidun maxmuudun la mahadiyo markii hore marka wuxuu yidhi nicmadii inay ku shukriyaan u amray haddii ay shukriyaan ayagay u roon tahay hadday kufriyaan ilaahay waxba u dhimi maayaan wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi in takfuruu haddaad diidaan ood kufrisaan ood nicmada alle ku kufrisaan antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal aad tihiin kulligiin idinkoo dhan fa ina allaha alleh laganiyun mid addoommo makhluuqa ka deeqtoon waay xamiidun maxmuudun la mahadiyo waay alle ay ganiyun can khalqihi xamiidun maxmuudun fii afcaalihi alam yaatikum naba'u ladiina min qablikum qowmi nuuxin wacaadin wahamuud alam yaatikum miyounan idiin imaanin waa idiin yimide naba-u ladiina kuwii warkoodii min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuuxin warkoodii miyounan idiin imaanin naba-u qowmi nuuxin nuux qowmkiisii warkoodii miyounan idiin imaanin wacaadin caad khabarkeeda miyounan idiin imaanin wahamuuda reer hamuud khabarkooda miyounan idiin imaanin iyo waladiina kuwii min bacdihim iyaga ka dambeeyey laa yaclamuhum xaal ounan ogeyn kuwaas cadadkooda iyo tiradooda ila allahu allah maahna cid kale aynan ogeyn jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati bay ula imaadeen xujooyin cadcad faradduu way celiyeen eydiyahum gacmahoodii bay celiyeen fii afwaahihim bay ku celiyeen afafkooda wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu kafarnaa waxaanu ku kufrinay bimaa biladii kii ursiltum bihi laydinla soo diray wa innaa annaguna la fii shakin baan ku sugannahay shaki dhexdiisa mimaa aan kaga sugannahay kii xaggiisa tadcuunanaa aada noogu yeeraysid ilayhi maaga xaggiisa aada noogu yeeraysid shakiga oo muriibin wax shaki geliyaanu ku sugannahay dheh alam yaatikum miyounan idiin imaanin naba-u ladiina kuwii khabarkooda min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuuxun nuux qoomkiisii khabarkoodii miyounan idiin imaanin waa ka bedelaysaa aladiina daad ka bedelay wacaadin reer caad khabarkoodii miyounan idiin imaanin wathamuuda hamuud khabarkoodii miyounan idiin imaanin iyo waladiina kuwii min bacdihim iyaga ka dambeeyey laa yaclamuhum xaal uusan ogeyn kuwaasi ila allaahu alla maahane yani wixii nuux caad hamuud kuwii ka dambeeyey oo tiro iyo wax intay ka qabaan cadadkooda alla un uu ogyahay ayb waxaa la wariyey ibnu mascuud aayaddaanuu akhriyey markaasuu yihi kadaba annasaabuun kuwa dadka abtirsigooda ee ka hadlo oo iyo waxyaabaha ka ka sheekeeya beenay sheegeen leanna ilaahay laa yaclamuhum ila allah uu leeyahay waxaan xaqiiqdooda ilaahay baa ogna adii hebel hebel hebel hebel meel markaad gaarto xataa hadday mutawaatir tahay ilaa ilaa in inaha dambe lama garanayo wax badan oo ka mida walidaalika marka cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi beyna ibraahim wa beyna cadnaan halaaثuuna qarnan laa yaclamuhum ila allahu tacaala cadnaan iyo ibraahim soddon qarni baa u dhexaysa ilaahay una u garanayo cid aysan garanaynin ayb imaamu maaligna waa kahan jiray inuu qofku intuu abtirsado ilaa aadam aan geynaa dhaho ayb xataa wakadalika fii xaqi الnabiyi sal ا l slm liannahu laa yaclamu ulaa'ika alaaba'a axadu ila اllahu caza wajal nebiga abtirsigiisa ilaa in baa la yaqaanaa cadnaan ama ismaaciil wixii ka dambeeyo kutubu siyar waxay leeyihiin mal mal wax la huba ma aha ayb laa yaclamuhum xaal ousan ogeyn ila allahu allah maahna cid kale xaalaynan ogeyn jaa-athum rusuluhum rusushoodii baa waxay ula timid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa faradduu eydiyahum gacmahoodii bay celiyeen fii afwaahihim bay ku celiyeen afkooda dhexdiisa ibnu mascuud isaga wuxuu ku fasiray farahoo gacmahoodii bay afka saareenoo waa qaniineen ciil ay u qabaan iyo caro darteed yay saa u yeeleen ayb wuxuu yihi caduu calىa aydiihim haydan caro darteeda qofku markuu caraysanya ciil lahaayo waa faruuryo qaniinsanaa soo maha sidaas ayaale ibnu cabaas wuxuu yihi lamaa samicuu kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa markay maqleen cajiibuu waa la yaabeen warajacuu biaydiihim ilaa afwaahihim qofku markuu yaabo afkuu gacanta saaraa soo maha intay yaabeen afka gacanta saarteen macnahaasna macno kala qaar kale waxay yidhaahdeen gacmahoodii bay afka saareen nebigay marka aamusay leeyihiin marka qofku marku qof inuu aamusiyo rabo sidaasuu dhahaa sooma ama saas rusushii bay warka ku celinayaan aamusay leeyihiin macno saddexaadna kaas waay macno afaraad marka baa wuxuu leey faradduu aydiyahum gacmahooday ku celiyeen fii afwaahihim rususha afkooda yani rusushii bayba gacanta gacantooday afka ka saareen shibdhe aamus waxba ha sheegin markaad waxba ha sheegin qofku markuu xujo haysanin saas dha saas yeelan waxba ha sheegin qofku haddii xaqan wataa uu leeyahay in la dhegeysto uu leeyahay hadduu xaq wadanin oo baatil oo watana waa la radinaa sawna inuu diyaar u noqdo haddii xaq oo watana waa la raaca waa laga leexana laakiin aslanba hadal lama ogola qofka yani afkiisa laxiraada laxira yani dadku yayna wax gaarin waayo laakiin dadkan wax waa un gaarayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kafarnaa waanu ku kufrinay bimaa biladii kii ursiltum bihi la idinla diray wa innaa anaguna la fii shakin baan ku sugannahay shaki dhexdiisa mimaa kii xaggiisaanu kaga sugannahay shaki tadcuunanaa aada noogu yeeraysaan ilayhi maaga xaggiisa shakiga oo muriibin aada u shaki geliyo qaalat rusuluhumaa fi llaahi shakun faatiri الsamaawaati wاlardi qaalat waxay tihi rusuluhum rusushoodii waxay dhaheen afi llaahi afii waxdaaniyati illaahi ilaahay kelinimadiisa oo cibaadada uu keligii xaq u leeyahay miyaa shakun ku jiraa wax shaki ah faatiri الsamaawaati allihii oo faatiri الsamaawaati samaawaad allihii abuuray ah waalardi dhulka allihii abuuray ah yadcuukum waa idin yeerayaa alle liyakfira si uu dhaa yacni uu u dhaafo si uu u dhaafo lakum idinka uu idinkugu dhaafo min dunuubikum dunuubtiinna wax ka mida sou idinkugu dhaafo idinkugu yeerayaa wayu'akhirakum uu idin dib dhigo ilaa ajalin waqtiga intii kaa waqtiga oo musaman la magacaabay qaaluu waxay yidhaahdeen in antum maa antum idinku ma tihiin rusul haddaad tihiin ilaa basharun bashar unbaa tihiin basharka oo midlunaa annagoo kale ah turiiduuna waxaad rabtaan an tasuduunaa inaad naga celisaan camaa kii kaana uu ahaa yacbudu inuu caabudayey aabaa'unaa aabbayaalkeen inay caabudayeen fa'tuunaa noola kaalaya bisuldaanin xujo noola kaalaya xujada oo mubiinin cad noola kaalaya waan awal xujo loo keenin waa loo keenay ee ma rabaan wax xujaan qaalat rusuluhum rusushoodii waxay tidhi afillaahi afii waxdaaniyati illaahi ilaahay kelinimadiisa shakun miyaa ku sugan marka afilaahi khabar waaye shakunna waa mubtado waan waayahay macnuhuna marka waxay tahay afii waxdaaniyat illaahi shakun afii ilaahiyat illaahi shakun ilaahnimada alleh oo cibaado uu keligiis astaahilo maa wax shaki ku jira ah nacam waxyaabaha marka ilaahay ou waxdaaniyadiisu shakiba aynan ugu jirinaa marka la tilmaamo faatiri الsamaawaati walardi cirkan adimaa iska leh dhulkan ma adigaa iska leh maya allihii dhulkan iska laha abuuray adu waa timid un eh allihii dhulkan iyo cirkan amaamuday oo abuuray allihii sidaa ahaa waxdaaniyadiisa miyaa hadda shaki la gelinaa oo shaki ku jiro qaalat rusuluhum rusushoodii waxay dhaheen afillaahi afii waxdaaniyati illaahi ilaahay kelinimadiisa miyaa shakun ku jiraa faatiri الsamaawaati samaawaat ciraryaalo allihii allahaasoo faatiri الsamaawaati ciraryaalo amaamuday kan amaamuday abuuray walardi dhulka kan abuuray marka faatiri الsamaawaati waalardi nacti waayo waa sifo fasligaas yarkaana dhib ma keenaayo shakuntaas kala dhex gashay wasfigaa marka iyo tilmaanta marka tilmaanta midda ugu habboon ee in ilaahay waxdaaniyadiisa wax shaki aynan ku jirin ku habboon baana la ayaa lagu sifeeyey alle allaha oo faatiri الsamaawaati waalardi yadcuukum waa idin yeerayaa alle muxuu idinkugu yeerayaana liyakfira lakum inuu idin dembi dhaafo laba macnaa marka ku jiro yadcuukum ila اliimaani iimaankau idinkugu yeeraya ile dembi dhaafka sababtiis waa iimaankee macnaha kalena wuxuu y yadcuukum waa idin yeerayaa alle liyakfira lakum liأjli اlmaqfira inuu idin dhaafo darteed buu idinkugu yeerayaa min dunuubikum dunuubtiinna wax ka midana uu idin dhaafo mintan tabciidiya waaye dunuubta marka hadii la yidhaha islaamka qofka hadduu soo galo dembigiisao dhan soo lama dhaafayo waxaa la leeyahay dembigu mid soo tegey iyo mid soo socdo waa islaamku kii tegayou dhaafaa wixii hadda kabacdi laakiin qofka uu geysto waa loo qabanaa soo maa tabciidiyo waa marka bi hada almacnaa minta qaaraa marka waxay leeyihin min dunuubikum minta zaa'ida waayo zaa'idaduna de waxaa culammada nuxaadda badankooda ama basriyiinta iyo iyagu waxay leeyihin waa inay nakiro ka dambeysaa markay minta zaa'ida noqonayso nafyi jaxdi ama wixii lamida shibhu nafyi inay dhacdo midna hadda inta ma leh jumladan hadda nafyi kuma jiro minta wax ka dambeeyana nakira maano macrifa ay jari ay jirtay calaa haadaa marka zaa'ida in laga dhigo waa laga fiican yahay inkastoo ay leeyihiin shuruudahaas mutafaq laguma aha iyadoo saanay zaa'ida noqon kartaa markaana macnaha liyakfira lakum dunuubakum waayo marka macnaheeda dunuubtiina si uu idinkugu dhaafo wayu'akhirakum ou idin dib dhigo ilaa ajalin waqti intii kaah waqtiga oo musaman la magacaabay maxaa laga wadaa marka taa falaa yucaajilukum bilcadaab ilaahay marka cadaabka idin idinku dedejin maayo qaaluu waxay yidhaahdeen in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa basharun bashar maahay wax kale ma tihiin basharka oo midlunaa annakoo kale ah intaas marka xujadoodii dhan waxay noqotay haddaad rusul tihiin bashar ma noqo lahayn malaa'igaad noqo lahaydeen marka annagoo kale ayaad nala mid tihiin marka mar haddaad annaga nala mid tihiin xagga basharnimada annaga nagama fiicnaa kartaan waay marka macnahooda feerayna waa madhab falaasifadii hore ay qabeen niman la dhihi jiray albaraahima kutubulmilal wanixal waxaa firaqan firqa la yidhaha albaraahima oo falaasifada yacni ahlu falsafada ka mid ahaa ayaa waxaa icti waxaa ku jirtay ictiqaadaadkooda waxaa ku jiray jinsi yacni jinsigu inuunan kala fiicnaa karin maalan bani aadamkuma kala fadli badnaa karay leeyihin nimankan marka warkaasay ku socdaan waxay leey idinka see rasulla idinkaga dhigay basharaatiin annagana basharaan nahay aan rasuulna loogaga dhigin waxaas marka sax ma ahan walidaalika marka wax badan badan badan waxaa soo noqnoqdo shubho weyn inay tahay shubhadan fii suurati lisraa-na waa ugu tegi doonaa iyo meelo kale wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa-ahum اlhudaa ilaa an qaaluu abacatha allaahu basharan rasuula furqaanna iyadoo kalea ku jirta إلا أن qالوا أبعث الله بشhرا رسuلا أkاna للناaس عaجبا أن أوxaynaa إلىa رaجuل minهم waxayba ku noqotay qof idinka basharnimo idinla wadaago sidoo wax idinkugu sheegi karaa taasna sax maaha basharka ilaahay waa kala fadli badnaysii karaa allahu أعlamu حayثu yجcalu risaalatه allahu yصطفيi min الmalaaئikaةi رusuلا وmin الناas isagaa ilaahay dadka doorashada asaa iska leh isagaa abuurtay isagaa siduu raba yeelayo wax shubha marka waa macno weyn ku qotonta ma turiiduuna waxaad rabtaan an tasuduunaa inaad naga leexisaan camaa kii kaana uu ahaa yacbudu inuu caabudayo aabaa'una aabbayaalkeen haddana niyadoodii iyo nawaayaadkooday galeenoo waxay leeyihiin idinku waxaad rabtaan wixii aabbayaalkeen ay caabudi jireen inaad naga leexisaan hadaf gaaraad leedihiin inaad idinku wax noqotaanaad rabtaan inaad idinkana xukuntaan baad rabtaan waxaasay akrinayaan dabcan aabbayaalkood wax baatila hadday ku socdeen waa laga celinaa laakiin rusushu maxay la imaadeen diin xaqay la imaadeen oo dadkao dhanna laasim ku wada ah ayay la imaadeen walidaalika dadka badanaa mucaanidiinta ee madaxa adag ama hawadooda iska raacaya waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid a qofka xaqa sheegaayo magacyo badanay u bixinayaan qofka xaqa sheegaayo qasadkiisay ka hadlaayaan oo ynan ogeyn waxaana laga wadaa kanaa looga dan leeyahay meeshaasaa laga soo diraya kanay ka dhacday waxaasuu akrinaa sidaasna ma ahayn qofka inuu u hadlo haddii marka uu xaq wato waxay ahayd inuu yidhaah waxaan waa saana xaq ah daliilkiisu waa kana biduuni adoon dhexgelin dadka niyadooda iyo qalbigooda wax ku jiro iyo wax haddii lagu su-aalo oo lagu yidhaah maxaa sheegashadaadaan kugu daliil ah aadan keeni karin xataa dadka qaar baa waxay akrinayaan iska dha waxaad ka hadli doonto kasii hadlaan hadda waxyaabaha jira hawada yacni dadka siday hawada u taxakumtay itibaacu lhawaa waxaad dareemaysaa wax aan weli la sheegin ayuu kasii hordhacayo wuxuu leeyahay sidaasaa la dhihi doonaa saasaana laga wadaa ujeedkaasaana laga leeyahay buu le wixiina weli ma dhicin war haddaad adigu xaq haysato waxaad ku taagan tahayna saxan yihiin uma baahnid waa waa la sugaa xataa waa la dhegaystaa kadib aa laga jawaabaa laakiin waxaan weliba la sheegin inaad adiga iska sii dagaalanto iyadoon weliba wax la sheegin waxyaabahaas cid xaq uga baaqanaysa male xaqa sheegitaankiisa cidda cid uga joojinaysa male ayb fa'tuunaa noola kaalaya bay dhaheen bisulaanin xujo xujada oo mubiinin cad noola kaalaya ayay yidhaahdeen qaalat lahum rusuluhum rusushoodii waxay ku tiri in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun bashar un baan nahay basharka oo midlukum idinkoo kale ah bashar idinkoo kalean nahay haa walaakina allaha alla sayamunu waa galladaysanaya calaa man duul korkoodu ku galladaysanaya yashaa-u uu doonaya min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin wamaa kaana lanaa annaga nooma ahaanin oo nooma dhab aha mana noo ansaxayso an na'tiyakum inaan idinla imaano bisulطaanin xujo ama mucjizo ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa maahane idin alla maahane inuu nala jira maahane inaan anagu wax iskala imaano xujo ama mucjizo taa ma ma noo sugnaaninoo ma dhacayso wacala allaahi marka rususha aayadda waxaan ka qaadana ka faa'iideysanaynana waxaa ka mida rususha ilaahay dad wax walbaan keeni karnaa dhahaayo maynan ahayn addoonnimadooday ogaayeen basharnimadooday ogaayeen cirkaan soo duminaynaa dhulkaan kala jeexaynaa iyo adduunyada dhanaan ilbiriqsi ku baabi'inaynaa iyo ma dhihi jirin sida maanta dad badan ay ka aaminsan yihiin shuyuukhdooda ay ka aaminsan yihiin oy leeyihiin sheekh hebel ninkii ka hadla dhulku jeexjeexa ninkii hebel ka hadla yacni maalkau kaa baabi'ina ilmahu kaa qaadana nin waxaas dadka ugu sheekaynaya zamankan oo dadku ay qur-aanka arki karaan oo maanta dadkii ay leeyihiin war iqanci zaman maanta iqanciyaa lagu jiraa zaman indhahan qabsanaa iwad iska kay wado waa laga baxay nacam zamanku sidaas maaha nacam nimankan marka saraab iyo dhalanteeda u been sheegaya nacam ayb marka rusushu sidaa ma ahayn alla waxay leeyihiin wamaa kaana lanaa annaga nooma dhab aha oo nooma ahaanin an na'tiyakum inaan idinla imaano bisuldaanin xujo ama bisuldaanin xujada taa doonta ka dhigo mucjizo ka dhig ama aayad iskalama imaan karno ilaa biidni illahi ilaahay idinkiisa inaan kula imaano maaha wacala allaahi alla korkii un falyatawakala tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta wamaa lanaa maxaa maxaa lahaanteenna ahaaday oo noo sugnaaday anlaa natawakala xaal aanan u tala saaranaynin cala allaahi alla korkiisa walxaal qad hadaanaa allana uuna hanuuniyey subulanaa jidadkeenna uu nagu hanuuniyey hadaa kullan minaa sabiilahu mid walboo naga mida jidkiisuu ilaahay tusay ay waajibka ku tahay inuu qaado walanasbiranna wala wallaahi yanasbiranna waan sabraynaa oo sabraynaa calaa maa kii korkiisaan ku sabraynaa aadaytumuuna aada nagu dhibteen kaad nagu dhibaysaan dushiisa waa ku sabraynaa dhibkiinna macnaha waa ku sabraynaa calaa iidaa'ikum walanasbiranna wala wallaahi yanasbiranna sabarnee oo sabarnee calaa maa aadaytumuuna calaa iidaa'ikum iyaana dhibkiinna aadna dhibaysaan korkiisa waa ku sabraynaa wa cala allaahi alla korkii un falyatawakala tala saarteen almu almutawakiluuna kuwa tala saaranayo ilaahay un keligii ha tala saarteen ka tarkiibkan wamaa lanaa waa soo marnay mar walba wamaa lanaa maxaa lahaanteenna ahaaday istifhaam oo mubtada ah iyo lanaa oo markaa yacni khabarkii ah jumlada mar walba ka dambaysa wamaa lanaa jumlada ka dambayso jumla xaaliya uwaay wamaa lanaa maxaa lahaanteenna ahaaday maxaan leennahay waay anlaa natawakala xaal aanan u tala saaranaynin cala allahi alla korkiisa maxaan ilaahay u tala saaro weynay waay maxaanan alle u tala saaranaynin iyadoo ilaahay jidadkeennii uu nagu hanuuniyeyoo xaqii baadilkiina tusay dhibkiina sow ma aha waa u sabraynaa bay dhaheen wa cala allaahi alla korkiisa فlyتwkل ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa tala saaranayo hada aakhiruhu wاllah aclam wslى اllah وslm عlى nabiyina mحamed